bismillahi raxmaan raxiim aadaan umahadsantihiin raadiyo kulmiya horse waxaan ilaahay ka baryayaa colaada hadda maanta ka taagan degmada walaweyn ilaahay naga damiyo oo ummadda islaamka ah ee ku nool degmada walaweyn in ilaahay colaadaas uu ka dulqaado horta ilaahay taas ayaan ka baryaaya midda kale colaad waxaa la yidhahdaa sideedaba wiil ayaa ku dhinta maahan wiilkuma dhasho marka waxaan leeyahay beelaha meelaa isku dagaalamayo degmada walaweyn oo anaka faa-iidaysanayo fursadan in marka hore ay joojiyaan dagaal wax faa-iido hadda micnaha oo oo labada dhinacba ay heleen ma jirto waxaan cid wax ka faa-iideyna ma jirto marka waxaan leeyahay in dagaalkaas macnaha la joojiyo oo baaqay ay maqlaan dagaalkaasna ay joojiyaan marka hore taasaan ku baaqayaa midda kale su-aasha ay weydiisay oo ah dhibaatada ka jirta ka waran degmada walaweyn dhibaatada horta hadda taagan sidaan filaayo oo ay tahayba oo lawada og yahay waxaa jirto xildhibaan ka yimid hirshabeelle oo kulley sida idinka idaacadaha aad ka maqasheen amaba aada aragteenba ayagoo idaacada wax soo dhigaa micnaa anaga aan arkaynay ka yimid hirshabeelle in degmada walaweyn uu yimid oo colaadan hadda taagana xoogeeda macnaha arrintaas ay ka dhalatay iyo isbaarooyin dad aan umalaynayn inay ka yimaadeen hirshabelle ayagana inay isbaarooyin magaalada soo dhigteen inta udhexeysa degmada walaweyn ilaa iyo yaas bari weyne marka waxyaabaha dhibaatooyinka keene waxyaabahaas ayaa kamid ah marka waxaan leenahay dadka ka yimid hirshabelle iyo mas-uuliyiinta hirshabelle sheeganayo in ay macnaha ka dhex baxaan dadkan oo degan degmada walaweyn colaadana meesha ka hurinay inay colaadaas naga joojiyaan taasaan usheega ayagan waya maxaa khasaare ah oo dhimasho iyo dhaawaca oo dagaalkan dhowrkii maalmoodee lasoo dhaafay uu sababay
dagaal meelo ka dhaca meelaa dhimasho iyo khasaare iyo dhibaato intaba waa imaanay kulley dhimasho waa jirtaa ilaa iyo tawareey qofood inay dhinteen waa dadka ku dhintay dagaalka waa markaan ku sheega dagaalka intuu socday dhibaatadaasa dhacday kadibna dagaalka markuu istaagay kadib qof oo xoololey ah oo yaaq beriweyna jooga ayaa aana qabiil macnaha meesha loogu dilay oo deegaankan shanta caleemood kasoo jeeda waxaana dishay beesha gaaljahad kadibna sideed wiil oo dhalinyaro ah kulley waa ka aragteen facebookyada iyo wasaabyada sideedaas wiil ayaa ayagana waxaa lagu dilay isla meel yaaq beriweyna u dhow iyo belidowla dhexdooda ah meeshaas ayagana sideedaas wiil lagu dilo oo saddex wiil weliba isku hooy isku aabi yihiin marka dhibaatadaasa marka dambe waxay keentay in magaaladii dadkii dhan ay wada kiciso oo maatidii markaas wada joogtay la kala cararo ilaan mar haddii xasuuq meesha uu ka bilowda oo dad aana qabiil oo meel iska shaqaysanayo masaakiin ah dhalinyaro ah oo hooskaas ood oodaan dhista oo guryaha lagu dhista soo jaraayo meeshii laga afgoosa markii la dilay kadib ayaa dhibaatadan macnaa meeshii ay ka dhacday marka marka dhimashada intaas waay sagaalkaas ruux oo si qaldan loo dilay iyo inta tobaney ku dhawaad oo dagaalka ay ku dhintaan oo labada dhinac ah kadib markii sagaalkaas wiil lasoo dilay kadibna sida anaga hadda anaga aan ognahay saddexni qof kale oo beesha gaaljaal kasoo jeeda ayagaa kadib ayaa la dilay sagaalkaas qof marka la dilay kadib oo nin maanta la dilay iyo laba shalay la dilay kuwan maanta la gubay oo magaalada gudaheeda inta meel fagaaraa laisugu geeyey dab iyo baasiin lagu qabtay ee muuqaalka laga duubana maxaa way gudoomiye
waa qof saddexaad oo aniga aan kuu sheegaayo waa qof saddexaad oo aniga hadda aan kuu sheegaayo waa arinta macnaha runtii dadka magaalado dhan ay kicisay si aad iyo aad a looga xumaaday hataa sagaalkii wiil oo lasoo dilay hataa nolol kuleel badnaatay qofkaas keligiis oo la dilay oo inta qoorka laga jaray oo haddana macnaha si xun loo oo kolxun lagu sameeyey ka maamul ahaan kan dawlad ahaan ciidan ahaan shacab ahaan kulli macnaha inta degmada walaweynku noolo dhan si aad iyo aada ayay uga xumaadeen annagana waa ka xunnahay aad iyo aad boqolkiiba boqol boqolkiiba boqolaan ka xunnahay arrintaasi gudoomiye sidee ayay ku dhici weysay in magaalada oo ay ciidamo joogaan oo maamul uu ka jiro in meel fagaaro ah qof inta la qabto la gowraco ee bulsho daawato kadibna dab lagu qabto intaana xal loo heli waayo ama la badbaadin waayo maxay ku dhacday horta aan kuu sheeg hadda anaga dawlad iska yaro oo oo hadda xana qaadaysa oo dawladda ayaan nahay dawlada waaweyn oo caalam ka jira ayaa waxyaabahan ay ka dhacaan oo oo qof lagu gudaa lagu dhibaateeyaa qarax lagu sameeyaa wax walba ay ka dhacaan marka arrintaana macnaha meel magaalada geeskeeda ah oo galbeedka magaalada ah waaye bartamaha magaalada ma ahan meel ciidan uu ka dhowaa ma ahan nin meel lagu soo qabtay xaafad dhexdeeda la keensaday xaafad dhexdeeda falkii lagu sameeyay kadib markii wixii la sameeyey anaga aan maqlan meeshii waa lagu baxay oo waa la isu yimid deegaankii oo dhanaa isu yimid maamulkii isu yimid ciidamadii isu yimid go-aan cad oo cad oo cad ayaa laga qaatay in falal noocaas iyo wax u dhowdhow ciddii samaysa in maamulka degmada iyo ciidanka dhinac ay ka noqdaan lala dagaalamo oo aan loo kala harin ayaa go-aan lagu gaaray
dada ku jira oo siyaasiyiin ah oo adi ah ka mid taha sida la sheegay oo colaadan qayb ka ah oo horinaya senator naciimo oo aqalka sare ka tirsanna way qirtay maxaa qayb uga noqoteen colaada jirta idinkoo maamulkii ah
waa ku faslaa sababta waxaawaaye senator naciima sidaas sida hadaa tiraadid senator naciimo deegaankan waxba kuma leh hadda anigaa alaabad ku dhawaada ayada ayada kaadmateeda dadka dagaalka horinaayo oo aniga aan ku sheegay xildhibaanka la yidhaahdo hilshabeelle ka yimid aadan kala dira la yidhaahdo ayada iyo aadan kala diraa isku miday loo yihiin deegaanka maba ka soo jeedaanba waxyaabaha dadka iska hor keenaayo oo dulmiga ayay ka mid tahayba deegaan doorasho kuma lahan ayada hirshabeellea laga soo doortay bal xildhibaan hirshabeelle
gudoomiye gudoomiye inay xildhibaan gudoomiye waa xildhibaan qaran xildhibaan koonfur galbeed hadduu ila hadlo oo wax iga sheego oo deegaan doorashadiisa koonfur galbeed ay tahay mas-uulkayga waay waa qaadanaa waana la dhegeysanaa hadalkiisana macnaa waxbaan ka fiilaa waaya marka waa maadsantaa gudoomiye haddii aanba shaqada isku leeyan waxay degmada ay uga hadasho ay tahay wax qaldan macnaa inaan ka hadla arrinteeda ama aan u jawaabo diyaarba mooyee waa maadsantaa gudoomiye markii loo eego eedeenta ay dadka ku nool wallaweyn kuu jeedinayaan oo ay baarlamaankii soomaaliya xubno ka mida kuu jeedinayaan laguna daro warkaaga ee ah xildhibaan ka soo jeeda hirshabeelle ima amro kama hadli karo deegaankan soo cadayn mayso inaad qayb ka tahay colaadda
saaxiibow haddii micnaha qof deegaankan aan shaqa ku lahayn waxba micnaha meesha aan ka gelin oo colaad horinayo haddii hadalkiisa aan ka hadlo dagaalka maan qayb ka noqonaa dadka dadkan dadkan aad adiga aan u dhalan aan usugsug qofka deegaanka aan u dhalan oo deegaanka aan dadkiisa aqoon oo aan ka warqabin wuxuu ka ogyahay aan jirin oo ka hadlaayo dibkaad meesha ka dhacay arrintaasaa dhacday tahayo maa warkiisa saxsan deegaanka mas-uulka ah oo ku nool oo dadkii deegaanka aan ku dhex jiro oo aan dhex joogo adiga hadalkaa waxaa ku jira dadkii deegaanka sidaas ku leh hal qof oo deegaanka ka soo jeeda degmada wallaweyn oo aniga eedeyna ama wax iga sheegaya haddaad soo heshid mas-uuliyaddeeda anaa iskale hal qof iska dhaaf labo waaya marka waxaan ka hadlaya waxa weeye anigu qofka deegaanku ka soo jeedo iyo meeshuu dhul ku leeyahaa iyo halka u dhasha ka hadli maayo laakiin waxaan ka hadlaynaa dadkan dagaalamayo ee labada beel ah dhinac ka mida waxay aaminsan yihiin dadka ay la dagaalamayaan inay ka soo jeedaan hirshabeelle sidaas ayay u dilayaan meedoodkoodii u gubayaan carruurtii u dilayaan haddii adigii oo guddoomiyihii magaalada ah sidaas si la mid aad aaminsan tahay waad leedaha dadkan waxay ka soo jeedaan hirshabeelle soo muujin mayso inaad colaaddii wax ka horinayso aragti qaldan hogaaminayso dadkii fariin aan saxayn aad siinayso
maya maya maya adiga hadda macnaha saa u hadlaysid su-aalahaagii waxay weydiinaysa ayaaba qaldan waxay leedahay qof baa la gubay waxaan kuu sheegay in sagaal qof sagaal qof in la dilay maa wax iga weydiisid sagaalkaas waxay yihiin intaad hal qof ku celcelinaysid sagaal iyo hal keebaa badan ma dagaalkaas aan la dilay oo dagaal aan lagu dilin sida qofkan loo dila oo aan kuu sheegay waa ka xunnahay waa ka xunnahay qaabka asaga loo dilay iyo wax lagu sameeyey afkeegaan kaaga qirwaag halka ninoo kale ma weydiisay senator naciima dadkaas sababta loo laayay ma weydiisay waaya marka ma weydiisay dagaalkaas qofood sababta micno darada ah loo dilay ma weydiisay waxaan ku leeyahay haddii dadkaan aniga aan kugu leeyahay hirshabeel ayay ka yimaadeen waxaa cadeen ku ah adiga iska soo qaad aniga iga soo qaad haddii maatideeni shacabkeeni hantideeni iyo wixii adduun ilaahay uuna siiyey deegaankan walaweyn ay ku nool yihiin ay joogaan in magaalada meel ka baxsan dad degaankaas ka soo jeeda intaan qabano isku xirxirno carabka ka jarjarno oo la gugubo oo la xabad kadib madax dhammaantood madax laga wada toogto ayagoo labalaba isugu xiran ma yeeli lahayn annaga saas haddii aan nahay dad deegaanka ka soo jeeda waaya marka waxay cadaynaysaa qofka waxaa sameeyey deegaanka waxba aysan ka joogin maadi aysan ka joogin hanti hanti uusan ku lahayn dad uu ka naxayn meesha aysan joogin waayo haddaan ogahay in dadkaas dadka dib loo geysanaya haddaan aniga magaalada banaanka ka joogo waxba ma sameyn lahayaada umahsantaha gudoomiye waa mahadsantaha annaga kulmiy ahaan waa nisugu kaya mid dadkan sagaalka qofay la dilay kan la gubay iyo ummadda kale la dilay waxaan ka hadlaynaa badbaadadoo see lagu heli karaa haddii adigii oo guddoomiyihii magaalada ah dadkii qayb ka mida aad ka aaminsan tahay inay hirshabeelle ka yimaadeen sidee ayaa ugu qalantaha inaad guddoomiye ka siiyaato magaaladaas adiga waa aad baad u qaldan tahay wariyaha ah aad iyo aad baad u qaldan tahay waa hadal aad codkeedana waa jarjari doontaa haddaa jarjartisna oo aadan si toos usoo deynin kulle raadiyo kulmi aan ku xisaabtameena war aniga kan la gubay iyo kan banaanka lagu soo dilayba labadoodaba anaa mas-uulka ah waana ka xumaaday raallina kama ii mana ka aan doono mana ka noqonayo haddaan kulle waa ku welcelinaa laakiin dad siyaasiyiin oo ka yimid hirshabeelle ayaa colaadaas furinaya urinaayo dad cadeen waxaa ku ah nin maantiis handiis magaalada joog intuu magaalada banaankeeda tago dad dhalinyar yaryar ah odayaal iyo intuu isku xirxira sagaal qof oo nool oo ku jeeda madilayahan qof deegaanka kasoo jeeda hadduu yahay taas macnaa cadeen kugu filan aadan kala dirana waa taqaanid xildhibaan hirshabeelle waay videogiis haddaa hadda whatsapp adig ahaysid lambarkaaga ay isoo dirtid hadeeraan kuu soo diri karaa hadoo walawen ku hadlaayo walawen dhex joogo oo awaan duulaa ciidanka guutada toddobaad waa mahadsantaha waa gudoomiye marka dadkan
intaa waa kujirta laakiin adiga waxay leedahay adoo dhahaaya maxay eeto dadkaas halalaayo waa taas qalad bay kugu tahay gudoomiye gudoomiye xisaabtamaa raadiyo kulmina waa ku dacweena codkaas inaa keentidna waa lagaa rabaa gudoomiye ma waxay hadda dadkan la laaynayo ay muteesteen inay magaaladii yimaadeen oo ay la shireen dad aan deegaanka laga soo dooran oo hirshabeelle ka soo jeeda sidaas miy ay dhibaatadan ku mutaysteen
aniga dadkaan oo dibka ku dhacay ilaahay xaggiisa ay kaga timid laakiin waxaan ku tilmaamay in dad ka yimid aadan kala dira soo xildhibaan hirshabeelle soo maaha aadan kala dira soo xildhibaan hirshabeelle ka soo jeeda soo maaha oo la yaqaana la og yahay ayaa magaaladii yimid wuxuu yidhi koonfur galbeed waa ka goosanaynaa ciidanaan inta ku dhisaynaa waa goosanaynaa warkiisa oo duuban hadeeraan ku heli karaa waa cadeen wax qarsoon maaha wax la wada ogyahay madaxda dalka ay og yihiin meel walba laga ogyahay way adiga laftirkaaga haddii qof wariye fiican oo dhexdhexaada aad tahay waxawaaye waaaanaga annaga waxa weeye tegi doonaa xildhibaan aqalka sare ka tirsan oo xasaanaad leh ayaaba meel fagaaraha kula taagan inaad amarkaa bixisay oo cadeyntaabaa kugu filani maxaa xal noqon karaa oo dadkan lagu badbaadin noo taala laakiin adiga waxaad leedahay adaada marna waxay leedahay xildhibaan naciima saas tiri marna waxay leedahay cadeynteed annaga haynaad mees qabataa hadalkaaga weriyo maxaa caawa dadka u sheegi kartaa oo lagu badbaadin karaa oo lagu badbaadin karaa nolosha dadkan maatada ah ee islaynaya ee labada dhinacba ah
taas waa waxa iska cad waxay ku badbaadi karaan in macnaha labada dhinac ay gartaan in dagaalka macnaha uusan dan u ahayn ay gartaan in dagaalka uusan dan u ahayn oo wixii hadda dhacay iyo dhibaatada hadda dhacday inay gartaan inay kaga filan tahay dawladda iyo maamulka iyo ciidanka oo iskaashanayana arrintaas ay soo dhex galaan kadibna odayaashii dhaqanka oo la yaqaanay aan ahayn dad ka yimid hirshabeelle oo dadkaba aan u danaynayn aan ahayn dadka la yaqaano oo ilaa iyo hadda degmada walaweyn dadkeeda odayaasheeda la yaqaan oo hadlay ilaa iyo hadda ma hayn waxaa hadlaayo waa dad banaanka ka yimid dadkaas banaanka in warka ay dadka oo wada degan ee isla nool inay ka daayaan waxyaabaha ay ku dhex wadaan si dadka awalba waxbaa dhex mari jireen waana heshiin jireen sida loo heshiiyana waa yaqaanaan annagana garabaan ka noqonaynaa ciidamada dawladda ee deegaanka jooga oo haddaba ku dhex jira ayagana qeybay ka noqonayaan inshallah hadduu ilahi raalli ka noqdo nabadiina waa lasoo celin doonaa hadda ma jirtaa caawa cid ku dhex jirta beelihii dagaalama ama ku baxda oo ciidan ah ama maamul ah ama dhaqan ama cuqaal kale ah oo culamadu ku ciidan ciidan iyo maamul anaga her habeenaan ku dhex jirnaa waana weydiin kartaa ciidanka degan ee belidogle dalab waxaa la weydiin karaa guutada toddobaad ee deegaanka degan gudoomiyaha gobolka la weydiin karaa inteena macnado isku xiran waa ku dhex jiraa arrin